bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado hadahay oo kale ad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha qodobada asaaka dhegeystayaal barnaamijka ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid noqon doona dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada soomaaliya haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaan saaka dhegeystayaal idigu haya ciidamada dowladda soomaaliyana waxay howlgal gaar ah ka bilowdeen degmada cabud waaqi ee waqooyiga gobolka galgaduud kaasoo ammaanka lagu xaqiijinayo haddaba waxaad dhegeysan doontaan xog la xiriirta xaaladda magaalada cabud waaq oo dhowaan dil aanan qabiil ku salaysan uu ka dhacay khasaaraha ayaa lagu soo warramaya inuu ka dhashay israsaaseyn ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadana dhegeystayaal waan idiihaya saaka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxa uu sheegay in lala xisaabtamayo golaha wasiirada maamulkiisa baarlamaankana wuxuu ugu baaqay inay si dhaba ula xisaabtamaan golaha wasiirada si waxqabad muuqda ay u qabtaan golaha wasiirada maamulka galmudug qodobada kale dhegeystayaal barnaamijkan idigu hayana waxaa ka mid ah laba ruux oo shacab ah oo xalay lagu dilay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland waxaad dhegeysan doontaan dhegeystayaal xogo la xiriira dadkaas shacabka halkaasi lagu dilay iyo weliba xaaladda guud ee magaalada kismaayo qodobadaas iyo dhegeystayaal wixii nagu soo kordha ayaad ku dhegeysan doontaan haddii allaha woodan raalli ka noqdo qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa xubinta xiisaha badneed ee saaxiibada kalamaan gabagabada barnaamijkana dhegeystayaal waxaan saaka idiin hayaa guntiga gabagabada barnaamijka aad dhegeystayaal dhegeysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed anigoo sharmaarka idinla socodsiinaya dhegeystayaal farsamadana waa hashim yare u diyaar garanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado mar kale kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha koob iyo tobanaad sanada labaatan labaatan aanu ku bilaabane guddiga waa dib u dhac ayaa ku yimid jadwalka doorashooyinka soomaaliya sida ku cad jadwalka doorashooyinka ee soo baxay labadii bishii oktoobar maanta oo ah kowda bisha nofembar ayaa qorshuhu ahaa inay bilowdaan soo xulista diyaarinta ergooyinka soo dooran lahaa baarlamaanka se yeeshee dib u dhac ayaa ku yimid haddaba dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin aanu arrintaasi ku eegeyno uriye aweys bashiir ayaa arrintaasi ka hadlaya
sida ku cad jadwalka doorashada soomaaliya ee soo baxay labadii bishii oktoobar maanta oo ah kowda bisha kow iyo tobanaada ayaa la qorsheeyey in ay bilaabato soo xulista diyaarinta ergooyinka iyo goobaha codbixinta balse ma aysan suuro gelin in ay dhaqangalaan heshiisyadaasi oo qayb ka ahaa in si toos ay u bilaabato doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya ee baarlamaanka kow iyo tobanaad dib u dhaca ku yimid soo xulista diyaarinta ergooyinka ee soo dooran lahaa baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya ayaanan ilaa haatan la shaacinin waxa hortaagan in ay fulaan qodobadii lagu heshiiyey ee ahaa in tobanka ilaa labaatanka lasoo doorto ama lasoo la shaaciyo guddiga iyadoo labaatanka ilaa kow iyo soddonka bisha oktoobar ay guddigaasi tababar iyo dhisme lagu samayn doono si kowda bisha kow iyo tobanaada si toosa loo bilaabo soo xulista ergooyinka dowladda federaalka soomaaliya ilaa haatan ma aysan shaacinin waxyaabaha hortaagan in guddiyadaasi lagu dhawaaqo si howsha doorashada soomaaliya ay u bilaabato waxaa haatan aysan jirin wax guddi ah oo howshaasi gacanta kula jira ama dowladda federaalka soomaaliya ay soo bandhigtay iyadoo taasi inay muujinayso inaysan jirin guddi weli si toos loo magacaabay inta badan maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa horey u shaaciyey in ay ku dhawaaqeen ama ay shaaciyeen guddiyadii dhankooda ahaa iyadoona weli dhanka dowladdu aysan si rasmi ugu dhawaaqin arrinkaas dhibaatada ugu weyn ee hortaaganna guddigani ama bilaabashada doorashada soomaaliya ayaa la fahamsan yahay inay tahay mid ka taagan dhanka maamulka jubbaland ee la xidhiirta in shuruudda maamulka jubbaland uu hordhigay dowladda federaalka soomaaliya ee ahaa in ciidamadeedu ay kala soo baxdo gobolka gedo taasi ay dowladda soomaaliya aysan samaynin ay qeyb ay ka tahay in guddigaasi lagu dhawaaqo maamulka jubbaland ayaa si weyn ugu soo horjeedaa ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ee jooga gobolka gedo iyadoona horey madaxweynaha maamulkaasi uu sheegay in aysan doorashada baarlamaanka kuraasta gobolka gedo aysan ka dhicin doonin inta ciidamada dowladda soomaaliya halkaasi ay joogaan guddigan doorashada lagu heshiiyey labadii bishii oktoobar ayaa qorshaha waxa uu ahaa in maanta si rasmi ah howshoodu ay u bilaabato iyadoona la qorsheynayay in ergooyinka soo xulistoodu ay maanta bilaabato si doorashada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ay u qabsoonto horaanta bisha disembar laba kun iyo labaatan doorashada madaxweynaheena wakhtigeeda rasmi ay ku qabsoonto balse taasi ma aysan dhicin oo maantua bisha kow ay tahay ma jirto waxa guddi ah oo ilaa haatan dowladda federaalka soomaaliya ay ku dhawaaqday
mahadsanidkaasi waxaa ahaa wariya aweys bashiir oo warbixintaasi nooga diyaariyay dibidhaca ku yimid jadwalka doorashada soomaaliya
warsibxaalow maanta xaggee u ordaysaa ma wax dhibaa jira war heedha howshu waa isku qasan tahaye kaalayoo ugaaskii ila tag xildhibaannimadayda weli meel ma saarnee bal waa yahay la dhaqaaji
ugaas ma nabadaa aad iyo aad qofka ugu horreeya liiska ma iga dhigta ugaas waa liiskee liiska xildhibaanada beesha kuwii hore miyaad sheegaysaa war mayee kuwa hadda maxaa dhacay ugaas
xaraagaagu kuguma filnaa ugaas waa maxay sidaad u hadlayso fadlan ugaasku waa mashquul ee kor waxay warniyowna keen meeshaan wax ku yaalla ma lehe waa kaa tagnay ugaasna ma sii ahaanaysid adna xildhibaan noqomaysid jimcaale maadaa ugaska xilka ka qaaday war ma rabee haddaan ugaas duubaya kaalay shiicale shiicale kaalay haye jimcaale maxaa daran laga bilaabo saacaddan ugaaska beeshayna tahay anaana kaa dhigayo anaana ku duubayo halkan soo fadhiiso war ma kaa dhabaa war ninkaanu war ma haye gasa caanaa dukaankan iiga soo gad oo jimcaalow ma haddaa ugaaska caana lagu sulaa haddaan gasa caana booraa ku daadinaya horewna xildhibaan iiga qora ar hadda ii dhacatee duub oo caanaha ku daadi waryaa tanoo kala arka ugaasnimadu fududa war naga tag adduunka dhanaa la fududeeye fadlan caano ku shubo oo ugaas caleema saaro oo ciyaarta u badi si aad xildhibaan u noqoto tanina waa yaabe ma taasaad keentay
waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ayaad dhegeystayaal nagala socotaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaanqaadaan barta aan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com sidoo kale dhegeystayaal waxaad nagala socotaan magaalada dhuusamareeb siddeetan iyo siddeed dhibic cibir magaartis madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa sheegay in xubnaha golaha wasiirada galmudug iyo hay-adaha kala duwan ee maamulka looga baahan yahay inay shaqooyinkooda si deg dega u qabsadaan wuxuu sheegay in shuruucda kala duwan ee galmudug ay jiraan wasaarado baarlamaanka u gudbiyey iyo kuwo aan weli gudbin wuxuuna golaha baarlamaanka galmudug ugu baaqay inay la xisaabtamaan golaha wasiirada galmudug iyo hay-adaha kale ee maamulka hadalkan ayuu ku sheegay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye xilli waa munaasabad ka qabsomtay madaxtooyada taas oo ku saxiixayay shuruuc ay soo gudbiyeen qaar ka mid a wasaaradaha baarlamaankuna soo ansixiyey
aad iyo aad qiimo badan lagu fadhisa oo lagu meel marinayo ama lagu saxiixayo shuruuc ama shuruucdii ka timid baarlamaanka ay meel mariyeen oo runtii hay-adaha iyo dowladda galmudug u ah tiirdhexaad waxaan u mahad celinaynaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka sharafta leh sida ay waajibaadkoodii u guteen shuruucdii ka timid xukuumaddan ay u meelmariyeen iyagoo ku dadaalay sidii guddoomiyuhuba sheegay inay mariyeen broseskii saxda ahaa habraacyadii iyo aqrinintii loo baahnaa waxaan rabaa sidoo kale halkaan uga mahad celiyo wasaaradihii soo diyaariyey sharciga sida dhaqsaha leh muddada kooban iyo guud ahaan xukuumadda oo iyaduna ka gudatay waajibaadkeedii hay-adaha dowladda galmudug waxay ku dhisan yihiin sharci waxayna ku shaqeeyaan sharci haddii aynan shuruucdan muhiimka oo kale dhammaan hay-aduhu aynan meel marin shaqadu waxay noqonaysaa midaan ku fadhin sifo sharciga saas darteed inay hay-aduhu shuruucdii u muhiimka ahayd oo ku shaqayn lahaayeen lagula xisaabtami lahaa si sharciga shaqada loogu wadi lahaa lagu qadarin lahaa hay-adaha oo lagula macaamili lahaa sidaanoo kale in lasoo diyaariyo aad iyo aad baan u dhiiragelinaynaa waana ku ammaanaynaa wasaaradihii soo diyaariyey si dhaqso ah iyo wasaaradaha soo haddaba soo wada oon ognahay in in badani ku jirto diyaargarowgii ugu dambeeyey waxaa noo ballanaa dhismaha hay-adaha dowladda iyo sharcinimadoodaba inaan dhidhibada u aasno taana gacmaha iska qabsanno wadana meel marinno waxa aan ku shaqaynaynaan ay noqdaan sidii dowlad wanaagga iyo dowladnimada ahayd sharci la ansixiyey la meelmariyey ku fadhiya maslaxada iyo danta galmudug sharcigiina waa saxiixaynaa wuxuuna ku soo baxayaa faafinta rasmiga sidaasayna hay-aduhu ku yihiin hay-ado sharcigoodii u dhammaystiran yahay si gaara wasaaradda bay-ada wasaaradda qorshaynta wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan leenahay inta idiin dhammanna waa keeni doontaan sharciyo muhiimana waa keenteen waana meel marinay guulaysta dhammaan xukuumadda iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dowladda galmudug asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye oo isagu munaasabad ka qabsoontay madaxtooyada laguna saxiixayay shuruuc muhiim ah oo kale ah sharciga maaraynta deegaanka sharciga hay-adaha een, iyo sharciga dhismaha booliiska iyo sharciga dowladaha hoose ku saxiixay kuwaasoo baarlamaanka galmudug ay soo saxiixeen ama soo ansixiyeen waa dhegeystayaal barnaamijka falqaynta wararka ayaad wala dhegeysanaysaan markaan kismaayo faahfaahin ayaa ka soo baxaya dad shacab ah oo lagu dilay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland wararka aanu ka helaynay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in laba ruux oo la sheegay inay ahaayeen dad shacab ah xalay lagu dilay xaafad ka tirsan magaaladaasi dilka ayaa waxauu si gaara uga dhacay isgoyska somaali star ee xaafadda calale ee kismaayo islamarkaana waxaa lagu dilay labada ruux xilli ay goobta ku sugnaayeen iyagoo lagu dhuftay rasaas dhowra goobjoogayaal ayaa ku warramaya in rag dhallinyaraha oo ku hubaysan bastoolada ay toogteen labada ruux kadibna goobta ay iskaga baxsadeen waxaana daqiiqaad kadib goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amniga jubbaland wararka ayaa intaa ku daraya in ciidanka amniga xaafadda calalay ay ka bilaabeen howlgal lagu raadinayo raggii ka dambeeyey falkii dilka ahaa ee xalay ka dhacay xaafaddaas magaalada kismaayo toddobaadkii hore ayay ahayd markii xaafadda calalay kismaayo rag hubaysan ay ku dileen maamulihii shirkadda amal xarunteeda magaalada kismaayo waxaana laamaha amniga jubbaland ay weli wadaan baaritaano kala duwan oo lagu ogaanayo cidda ka dambaysay faralkaasi waa hagaag saaxiibayaal markaana muqdisho israsaaseyn ay khasaare sababtay ayaa lagu soo warramaya inay ka dhacday magaalada muqdisho warar dheeraad ah ayaa laga helayaa israsaaseyn ciidamo ka tirsan kuwa nebi sugidda dowladda federaalk soomaaliya iyo rag hubaysan waaberiga hore ee saaka u dhex martay magaalada muqdisho israsaaseynta ayaa si gaara uga dhacday isgoyska dabka ee muqdisho waxaana la sheegay in ragga hubaysan iyo ciidamada nebi sugidda dowladda ay mar qura rasaas isku bilaabeen kadibna ragga hubaysan ayaa goobta ka baxsadeen goobjoogayaal ayaa soo warrinaya in saddex ruux oo loo malaynayo inay ahaayeen dad shacaba ay goobta ku dhinteen kuwaasoo isgoyska marayay xilliga uu falkaasi dhacayay islamarkaana rasaasta ay haleeshay intaas kadib ciidamada ka tirsan booliiska oo ku sugnaa meel aan sidaas uga fogeyn isgoyska dabka ayaa tegay halka falka uu ka dhacay waxaana la tilmaamay in ciidanka ay gacanta ku dhigeen dad dhowr ah oo u badan dhalinyaro ilaa hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya oo ku saabsan israsaasayntii khasaaraha geysatay ee saaka ka dhacday isgoyska dabka magaalada muqdisho si kastaba haatee caasimadda dalka muqdisho waxaa xilliyada qaarkood israsaasayn ku dhex marta ciidanka amniga dowladda iyo rag hubaysan waxaana mararka qaarkood israsaasayntaasi khasaaro ka soo gaara dadka rayidka ee halkaasi ku sugan waa hagdhegeystayaal qaybihii dambe barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaaye markaana degmada caabudwaaq ciidamada dowladda ayaa howlgal gaara ka bilaabay degmada caabudwaaq ee waqooyi gobolka galgaduud ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa gudaha degmada caabudwaaq ee waqooyi gobolka galgaduud waxay ka bilaabeen howlgal ka dhana maleeshiyaad hub ku dhex wata gudaha degmadaas oo maalmihii dambe si weyn looga dareemayay gudaha magaalada inta uu howlgalku socda ayaa ciidamada kala duwan waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen rag hubaysan oo watay dharka shacabka kuwaasoo la geeyey saldhigga booliska cabudwaaq howlgalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii toddobaadkii hore gudaha degmada cabudwaaq lagu dilay laba qof oo shacab ah halka qof dumarana lagu dhaawacay iyadoo dadkii ka dambeeyey dilkaasna weli ay ku raad joogaan laamaha ammaanka waaaga saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeye barnaamijkaan isla soo gaarnay alaaba qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan adna maxay kula tahay nabaranaga horanu goonay aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeer kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay
dalku waa dalkii dadkuna waa dadkii daryeelka maxaan ku gaarnay warniyo calaacal badan idila dalkayaa idinku haysta hubsa talada kayntaa yar baa hadal ka joogaaye awal miyaan cabdigahayr oran war anina weliba dheega jiray ha waa su'aal daaweyne dalkayaa iska leh dalka kii dumaaye duunyada cunaaye dadkana been u sheegaale
caadadu hadday saa tihiyo camalka soomaali ciidda iyo calankeenna waa loo cabsanaya aryadhaha allaha u naxariistaa hadda ka hor abwaan cabdulla raaga wuxuu yidhi nin qumbulada lala goobayoo qaarsitaan ahay mana quusanoo weli talaan qaadaa dhigaya ahe abdulow runtaa gargarohayne laakiin dalka weli ma ka guursana war cabdilla raaga wuxuu kaloo yidhi qum baan waardiyeyaa nin kale qaadada u sido qarashaan saxiixa anoon qabihii weyddiin qawsaar reera xoolo u jiro qaawan baana war waxaad ilowdo cabdulla raaga ku sii daray allah u naxariistee haddii adiga malab kuu qotomo lagu quraacaayo anna qaraxan iidaan lahayn qayb umaan heline qosolkayga faraxa u malayn qaanka cararka waradhaa war ma haysaane toddobaadkii la soo dhaafay madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen odayaashii dhaqankuu la shiray waana la ballamay amarna waa siiyey waryaa jaamac walkiin sheego lan oo waalano mudugku kooya ataa lafta gareen may ka deersi may ka deersi adin deeri korte war lafta gareena ma gaarina warkaa soo baxay aan kuu sheegay inay dhegayso waryaa jaamac war kiin sheego madaxweyne heer goboleedka kala dharaarinyin lafta gareenle may walanka sheegdaaba waadhiyaanaheen lafta galeen maamul goboleedyada hogaamiyaashooda waa ka ugu wadanisan markaa qarannimadii baa ka dhex hadashay wax kale meesha ma yaalaan barasho wanaagsan waan ognahay inaad qarannimada u taqaano nabadii nolol yaa axoogii wadaniyiinta wiil waa jiraa miya war yaa ku kala baxay warnamiyow lankun lafta gareenno walka sheegaysanka alasaana wal haliinto maka sheegna mayleerey ani taabiye ee taabi inagadaada jingari leyshin sheegi war bilaash ad ii weeranaysiine wuxuu yidhi lafta gareen odayaasha hal qof oo mucaarada ama aan madaxweynaha waddanka jeclayn xildhibaan kama soo dhigi kartiin agtaydana ma keeni kartiin ninkii keenana oday dhaqameed uma aqoonsan doono dukacan baarlana waa noqonaya wilaayow lafta garaan runtiisu sida usan hadalina lan hadali ma jara oyaa waa beentii ku yidhi adaa xiiqsane maylaalay owlaadi awja gurbaandhoow yoona sarsargooyowka baradaayan madun ani gurbaandhoowkii baraday isinaha si sargooyow eray arooda aniga waxaan u malaynaa madaxweyne lafta gareen waxaas isleeyahay madaxweyne aan farmaajo ahan haddis dalka yimaado roobabas kuugu soo daynaa wareer maahino aryadaha anigu waxaan isleehay lafta gareen madaxweynaan farmaajo ahayn hadduu dalka yimaado amaw shariif xasan xidhigga kugu soo goostaa war adeerow hal dhibaa harkaysaa ma godlato si hore looma odhan maya galan reediyo koobsadaas hortiya ma gargaara sidaasoo leeri war anigu waxaan maqli jiray baroorta orgiga ka weyn war anna waxaan maqli jiray ninay meelay wacaddahay meeli ka madow waaryaalaheen lafta gareen markii koonfur galbeed madaxweynaha looga dhigayey naf iyo maalba waa lagu bixiyey dantii laga lahaana maantaa la joogaa markaa wuu ku saxan yahay inuu waajibkiisa guto maanta warnamayow maysiin lahaa owlaad maylan dhalay waana lankorsaday madadogowto taag waytino garabka anagadaano meelhakenka bahan geega dawladiyeeda taag doran ino meelhanka bahan lafade aryaa madeeyow nin duqooba baakoorow qaataahe dhul iyo wax la dhalaa loo martiyaha miyaad uga jeedaa waar anigu waxaan ku riyooday madaxweyne lafta gareen oo heesaya wuxuuna yidhi ruuxa galaabaal marbaa loo gudaa aryaa qadaadweynow amba waxaan ku riyooda madaxweyne farmaajo heestan ka jawaabaya wuxuuna yidhi geerida horteed aan isgarabsanee lafta gareenow geerida horteed aan isgarabsanee ow yidhi war horta dadkaan riyada badan hurdo fiican ma seexdaan miya naw oo manimay hawli sugaysaa habeenkiiba gamaaya war anugu waxaan ka badayaa maxkamad dadka riyo
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal wakhtiga ayaan noo saamaxayn inaannu idiin sii dhammaystirno xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan dhegeystayaal saaxiibayaal waxaa la soo gaaray guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saaray anigoo sharmaarka waxaa gacan ka geystay soo saarista barnaamijka saaxiibkii xasan axmed maxamed haashim yare ayaa ii farsamaynayay intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegana dulmi diidow iyo hobalada waaberi
cadaalada dadka maqashii sharcigana dimi ka digtoonaw dad wulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dimi ka digtoonaw dad wulaaqay noqotee